aniga magacaygu waxa weeye cabdi maxamed cali waxaan aniga fikrad ahaan ka qabaa dacwadda lagu soo ogay madaxweynaha maraykanka madaxweynihii hore maraykanka donald trump in qof kasta oo dunida dembiile dembi ka gala in maarata la keeno oo maaragtay si xogogaalnimoa oo baaritaan leh loo baaro kiiskiisa wixii uu muqtaystana lagu qaado ayaan anugu fikir ahaan aan aaminsanaha fikir ahaan dunidoo dhanna sidaasaan ka rajaynayaa in maaragtay ay wada noqoto sida dalkaygoo kaleeto waxyaabaha adduunyada maaragtay dhibaatada ku ah oo dowladnimada dhibaatada ku ah waa qofkaanu darau haystay lagama qaadayo wax kiisa laguma qaadayo ama dacwada laguma qaadayo waxyaabaha dhibaatooyinka dunida saamaynta kule weliba africa magacaygu waa asal cabdiraxmaan maxamed faarax waa mahadsan tahay su-aashaan ay weydiisay aniga fakarkayga markaan fiiriyo arrintan dacwadda donald trump waxay kusoo aaday xilli wadanka doorasha kusoo fool leedahay marka waa arrimo siyaasadeed waxaa la rabaa in doorashada laga reebo mana u malaynayo maaragtay in laga reebi karo waayo ninkan wuxuu leeyahay taageerayaal aad u badan
magacaygu cabdalla su-aasha ay weydiisay haddaan ka jawaabo waxaa waaye waxaa la gaaray waktigii saan filanaayo aan dhihi lahayn qofkii dembi galo haddii uu micnaha yahay madaxweyne iyo hadduusan madaxweyne ahaynba in dembigiisa micnaha lagu caddayn karo in loo keeno sharciga sidaasna micnaha dembigiisa isaga aanan keliyan ahayn dembi keliya inuu galay hadda aniga ilama ah kaasan ahaan mid kamid ah haddaad fiirisid tilaabooyinka hadda ama wadanka ka socda amaba jaraa'idyadaba ku qoran ama dadkaba ay arkayaan tvda ka daawanayaan waxa ay qeyb ka mid tahay in sharciyo badan uu jibiyey isaga in uu u adeegsaday sida micnaa hab dhaqameedka isaga sida mafia styleka hadday dadkan yidhaahdaan oo kale in qofka isaga micnaha soo farfiiqaba in uu ku eedayo isaga in uu ama aflagaado iyo intimidation sida iyaga inuu isku dayo inuu hujuumo iyo wax lamid ah marka madaxweynaha ma u malaynaya in dadka kale uu xaqiiqdii awoodiisa ay ka sarreyso marka loo fiiriyo dhinaca sharciga sharciga uu jibiyey in micnaha la waafajiyo wax saxa